Xaalad abaareed oo ballaaran ayaa ka jirta degmada Daarusalaam ee gobolka Maroodijeex ee Somalilan iyo guud ahaan deegaanada Somalilan. Abaarta ayaa saameysay dadkii dunyada ku dhaqan degmada Daarusalaam ee gobolka Maroodijeex ee Somalilan, waxayna sababtay abaarta in xoolihii ay biyo iyo baad la'aan u dhintaan, waxaana haatan xaalad quus ah taagan dadka xoolo dhaqatada ahaa ee xoolaha ka dhammaadeen. Qaar ka mid ah waxgaradkii maamulka degmada Daarusalaam iyo dadkii ay saameysay abaarta ayaa dalbaday in si degdeg ah loo soo caawiyo.
waxaan baaq diraynaa wixii ilaahay hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan baaq diraynaa intayna loo soo gurmado oo biyana laga caawiyo adhigani wuxuu ahaa saddex tiro iyo riyaba ma garatay wixii meydkiisii waa ka halkaa tuulan haddaad doonto waan kustusi karaa waxa weeyaan waa wankii waa laxdii waa ridii ma garatay adhig waad arkaysaa waxaa ka nool amba waxar ha ahaato amba naylyar ha ahaato wixii ka noolaa waa kaa markaa dadkaasi xoolihii dhintee intaanay dadku dhiman waxa lala soo gaadho saasaana dowladda hay-adaha cid walba faraysna abaartu waa abaar baad iyo biyo toona lama hayo way foolxu tahay ilaahay abaarta hayse maanta biyo la'aanoo keliya u bakteeya hal sano ayay ugu dhadhaweyd oo halkaas sano ay ugu dhadhaweyd weli biyo la'aantan maa nanar laakiin xoolaha bakhtigoodii baa batay abaartaasi waa tii kol hore ayaa noogu dambaysay daruur kuma ximin waa adii arkaya dhulkayga waa adii arkaya baahida noogu badani waa biyo marni qofka bilaaninka markay wixiisu xumaado nool nool ku nool baa la ydhaha nool nool ku nool markuu wixiisii xumaado asna waa xumaadee walaalayaal bakti buu dadkani ku jira haddee biyata iyo haddee baad tahayba waxaanu leenahay war ha nala soo ego ha nalaga soo warhayo imaantiga maanta degmadu noo timidna waa ku faraxsannahay xooluhu wax dhintayna way u badan yihin waxa joogaana way taaldaran yihin way liitaan xaaluf waxba kuma yaalaan dhulku marka run la sheega ilaahay laga baqo gaajay ayay taagan yihin de ilaahay unbaa horta gacan weynoo ummadda wax ku qaban kara laakiin waxaanu leenahay dee wixii gacanahee bini aadanee naloo heli karayo in ummaddaa lala soo gaadho waxyaabaha na haystaa waa wax weyn baa na haystaa oo abaaraha ah iyo beerihiiba si deg dega lanoogu soo gaadho waxaa weeye abaartu beera iyo xoolaba way ka siman tahay beeraha qaar bay engegeen liinti xoolana hadalkeedaba daa waar waxaanu leenahay dowladda somalilan oo madaxweynaha ka yimi maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro si deg deg ah waa inuu gurmud deg dega dadkan